الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا xadiidka inta aan bilaabin kale casharkii xalay meel yar ahayd waa baabu fadli ixsaan ila lbanaat markaan ku jirnay xadiidka labaad lix kun iyo laba kun iyo lix boqol iyo soddonka waxaa sanadka kuba sugnaa ana ziyaada bna abi ziyaadin mowla bni cayaashin xadatahu can ciraaki bni malikin marka laba arrimna waan wada sheegay oo mid waxaan ihi ziyaad ibn abi ziyaad waa adigu nin dee kollay xifdigiisu aanu sidaa usii ahayn cadaalaba ha u sugnaato muslimna mutaabacaad kaga wariyo muqadimada ayuu dadkii uu kuba sheegay markuu ragga waaweyne idqaanka badan axaadiisooda sheego kuwa uu raacinayo axaadiistaa kusoo ziyaadinaya inuu kaba mid yahay bal markaa ziyaad ibn abi ziyaad kolley taasna waa wahamini baan leeyahay e waxaa jirta ninkaa aynu hore usoo marray muqadimada ku sugnaa ee xaaladiisuna ay taatay waa yaziid ibn abi ziyaad kani waa ziyaad e kaasi waa yaziid ibn abi ziyaad oo waana ninkaas kolley waa nin atbaacu taae taabiciintii raggii ugu dambeeyey ahaa weynaado markii dambena ay yidhaaheen talqiinta wixii kolba loo laqina u aqbali jiray bal taas ba weyaane waa yaziid ibn abi ziyaad waa ninkii muqadimada kuba sugnaa waa ninkaa mutaabaca uu kaba warinayo ama ninkan dee xagga dambe ha iska mid ahaadeen waa yaziid iyo ziyaad bay kalayihin waa ishtibaax xagga wigaba yimaa laga yaabaa noonta ninkan ziyaad ibn abi ziyaad baa la yidhaha nin ay isla dabaqa yihiin un oo khaamisa ah laakiin ninkani waa nin hiqaa oo caabidah kolley magaciisana sharaxa kuba sugantiin waxaan leeyahy ninkani maaha ninkii kaasi waa yaziidkana waa ziyaad ishtibaahna halkuu dee kaba dhacay way ciraaq ibn malikna kolley arrintii ahaydna casha aanu ka maqlin xadiidka caishuu kaba warinayaa waa qowl culimada qaar ay yidhaaheenba kolley dahabi waa soo naqliyey qisadan soo naqliyay ahaa xadiidkan in lasoo qaaday oo de leeyihin muslim wuxuu ku kaaftoomay waxa weeyaan idraagide xagga mucaasarada waa hadalka uu leeyahay alaa-i xaafidkaa la yidhaha kitaabka jaamicu taxsiil oo iyada qeybta xadiidkan iyo ka hadalkeedu jaamicu taxsiil bay ku jirtaa laakiin dahabi siyarkiisa inaanu maqal la-aan tahay unbaa kuba sugan waa in yaroo tambiih unba ilata xadiidkii bal markaa casharkii baa inoo bilaabmaya waxaan ku jirnay fadliga uu leeyahay cidda bal maalan caruur ay dee bal maalan isaga intaa uu noor yihiin noloshiisii ay kaba dhimatay ama dee sida xadiidka qaydkii lam yabluq lxinsa ciyaalkii dee sakeyrayay iyo bal fadliga ay leeyihiin tii baa inoo socotay wuxuu uhi markaa muslim waa xadiidkii inoogu dambeeyey baabkaas baa inoo harsanaaye xadaثna abubakr bn abi shaybata wمحamed bn cabdالlahi bn نmayri وabu saciidi اlأshaju wlafظ لabi bakri qaluu xadaثna xafs yacnowna bna kiyaaثi xa وxadaثna cmar bn xafs bn kiyaaثi qaala xadaثna abi can jadihi dalq bn mucaawiyata can abi zurcata bn cmr bn jariiri can abi hurayrata qala anahu qaal xadiidka waan arki doonaa matnigiisa ee xagga sanadka marka la eego kolley dee markii hore xada horteed xafs bnu kiyaas buu kuba joogsado shanta afartaa hore sheekhba ay ka wada wariyeen kolley waa imaam macruufa qaadina ahaa hiqa kitaabka kusoo noqnoqda xafs bnu kiyaas sanadka labaadna waxaaba sheekha muslim yahay cumar ibnu xafs ibnu kiyaas oo uu dhalay isagu kaas baa aabihii kaba warinaya o markaa dee shan sheekh baa xafs ibnu kiyaas xadiidkan ka wada wariyey markaa waxaanu isagoo tadamba inoogu sugan waa can jadihi dalq bni mucaawiya oo xafs ibnu kiyaas maanta wuxuu ka warinayaa xadiidka awowgii oo la yidhaaho dalq bnu mucaawiya oo magacan dee xafs ibnu kiyaas ibnu dalqin weeye dalqigaasna waa ina mucaawiya bal dalq ibnu mucaawiyana abu kiyaas baa isna kunyadiisuba ahayd oo kiyaaskan dee xafso dhalay baa loogu kunyooday walow taqriibka xaafid ay dhacday abucataab laakiin kolley waa sabqu qalamun weeye waayo tahdiibu tahdiib iyo kutubtii kale kuma sugna xataa kuwii xaafid lahaa kuma sugne kunyadu waa abu kiyaas be bal ninkaa dalqi bnu mucaawiya ayaa xadiidkii markaa guud ahaan warinayo oo abu zurce iyo dee abu hurayrana iyo dee waa taas hore abaynu abu zurce abu hurayre ka warinaya usoo haynay ilaa kitaabka bilowyadiisii bal markaa dalqi bnu mucaawiya caawa inoogu horeysa kolley caawanana inoogu dambeyn doonta waa bal ninkan waa nin taabiciyaan leenahay dee qaadigan iyo ninkan iqada ee xabs bnu kiyaasna awowgii weeye kolley san uu muslim ugaba wariyey xadiidkan bukhaarina kitaabkiisa aladab lmufrad waa uga wariyey waxaa kaloo xadiidkan uun ka wariyey nasaa-i macnaa saddexdaa sheekh buu kutubtooda ku sugan yahay guud ahaan saddexdana xadiidkan oo keliyun buu ku leeyahay dhammaanba waa xadiidkan unba nasaa-ina wariyey muslimna wariyey bukhaarina aladab lmufrad uu kaba wariyey xadiid kale kutubtaa saddexdaana kuma laha bal waa nin saasoo xadiidkiisu dee saa ay aada iyo aada u yar tahay xaafid ibnu xajarna wuxuu kaba cabiray waa taabiciyun kabiiru mukhadramun maqbuul waa cibaaradiisii waa nin taabiciya oo taabici weyn oo mukhadramaba mukhadramna oo dadkii rasuulka ilaahi waqtigiisiiba soo gaadhay bay ka dhigan tahay oo maqbuula kolley xagga maqbuulnimada ibnu xibaan iyo dahabiba waa siqay yidhaahaan oo waaba ka heer sarrayn karaaba taasba weeyaan laakiin bal cibaaradan xaafid ee taqriibka dhacday inuu mukhadram yahay kitaabkiisa tahdiibu tahdiib xaafid may dhicin taadibulkamaal lamay dhicin de oo de bal matalan laakiin dee kolle cibaaradiisan qolooyinkan taxriiru taqriib lihina hadalkun bay kuba celiyeen kolley maxamed sheekhan sheekh maxamed calina kitaabkiisa quratulcayn waa suu idhaaho de laakiin xaafidun bay tabac u wada yihiin in saaxiibka ukalhaajna de hadalka xaafidun buu soo qaadaaye bal waxaan leeyahay de ninkan inuu mukhadrab noqdo kolley waxaad moodaa arrin yar aad oo kolley subaxdiina waan sheegayba laakiin inay aada u yar dheer tahay inuu mukhadrab ninkani noqdo sababta waxa weeye ninkan uu wax ka warinaya ee sheekhiisii waa nin taabiciintii dhexa ka mid ah xataa taabici weyn maayo waa taabiciintii dhexe waa mid bal taas waxaa la odhan karaa min baabi riwaayat alakabir can alasaakirba weeye ee waxaa jirta labada nin ee ka warinaya mid waa xafs ibnu kiyaasuu awow u yahay iyo ninka sanadka dambe inooguba iman doono jariir ibnu cabdilxamiid labadooduba waa saamina macnaha dhalashadoodu boqol iyo dhowr iyo tobankii mid kasta way ka dambeysay ama boqol iyo labaatankii bay kusoo dhoweyd waktiga ka maqli karaana boqol iyo labaatankii iyo wixii ka dambeeye weeye waktigaasna nin mukhadrami maba nooleyn oo nin mukhadrami waa ti aynu soo marnay xadiidkii ah boqol sanadood markii habeenkaa laga joogo ciddii markaa joogtay inaanay noolaanin mukhadramiintuna waktigaa rag rohron ama joogay bay ahaayeen oo islaamayba waktigaas be bal raggan kaba wariyey waktigay kaba wariyeen iyo ciddan kale uu kaba warinayo kolley taasi way fogeyneysaa bal waa taqriib laakiin waxa dhacun baan sheegaya waana aarib bay u yar fogtahay xasba ra'yi arrin kalena way jirtaayo taadiib taadiib baa waxaa dhacay inuu xaafid soo naqliyey dalqi aabihii oo mucaawiya ah inuu joogay dagaalkii qaadisiya marka kolley waxaan isleeyayna waa halka ijtibaahu ka yimi oo ninkan mukhadramkii waa aabbaha dambe mucaawiya ninkaa mucaawiya ayaa dee waayo dinkaasaa qaadisiye joogay isaabana isagu kusoo arooriyay ama dalqi isaaba dikri kuma laha halka mukhadramiintana dikri kuma laha bal qoloyin ha kuba raaceen ba waxaan leeyahay kolley in mukhadram ninkani uu noqdo waa taabici dhexa uunba haba noqdo ama taabici aabihii baa mukhadram noqonayo dagaalkii qaadisiye hadduu joogay aabihii dagaalkii qaadisiya dhowr sanadood muu rasuulka ilaahay wafaadkiisii kaba dambeeyey sanadii shan iyo tobnaad waa dagaalkii fura u noqday e wixii bilaadii reer faris ay haysteenba ee markii dagaalkii nahaawandana markii dambe kuba beeray haddaba bal waa arrinka yar jireen deonayaan isku yar baraarujino haddaba wuxuu yihi can abi hurayrata qaala atat waxaa timi imra'atun haweeney ayaa annabiya sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay u timi bisabiyin ilmo yar bay ula timi lahaa oo inan yar bay waday markaas waanu xanuunsanayay sida riwaayada dambe inoogu sugan faqaalat waxay tidhi yaa nebiyallaahi nebigii ilaahayow udcu llaha lahu ilaahay u bari inuu ilaahay caafiyo caafimaad siiyey ilaahay u bari maxay tan u leedahay way cabsanaysaa falaqad dafantu waxaan aasay alaaatan saddex ka horreeyey oo saddex ka horreeyaa iga dhintay isagiina uu xanuunsanayaa dee waxay ka baqanaysae balse inuu dariiqii kuwii hore maro ilaahay igu bari inuu ilaahay ii bogsiiyo taas bay tihi qaala rasuulka ilaahay baa wuxuu uhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh dafantii alaaatan dafantii alaaatan ma saddex baad aastay ma saddex baa kaa dhintay ood aastay qaalat waxay tihi nacam ha qaala rasuulka ilaahi wuxuu uhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh laqad ixtadarti waxaad oodatay bixidaarin xero shadiidin xoog lahoo aan la soo dhaafi karin xero aan la soo dhaafi karin oo adag min annaari naarta ayaad ka samaysato adigu waa xijaab waa ti aynu soo marnay inay xijaab uga noqonayaan sitri ay u noqonayaan xijaabkiibuu xidaar kaba cabiray rasuulka ilaahay xadiiro ama xero adag baad oodatay oo naartii kaba oodatay oo dee naar waa kala badbaadeen taasba weeyaan lafdiga de xidaarna bal ama waa xadiiradii oo kale asalka hore lafdiga xadrigu waa bimacna almanci xidaarna waxaaba la yidhaha iyo xadiiro iyo xoolaha bal ama beer iyo wixii dee oodan lagu soo wareejiyo waxyaalaha caynkaasi ciidaan baa xadiiro lagu magacaaba dee waxaana macnihii manciguna uu ku sugan yahay oo waxay hor joogsanaysaa in cidi soo gashoy soo marto halkan bay ka mancinaysaa haddaba macnuhu waxa weeye xijaab adag baad naar ka samaysatay kol haddii saddex caruurtaadii kaba mid ahayd ay kaa horeeyaan oo dee ay kaaba dhinteen qaala cumaru cumar wuxuu yihi min beynihim cumarku waa cumar ibna xafs ibnu khiyaas sheekhan muslim min beynihim waa ragganka dhexdooda oo ujeeddadu waxa weeye ama min beynihim haddii min duunihim la yidhahna cibaarada way qaban lahaydoo na abubakr iyo moxamed iyo abu saciid iyo cumar baa xadiidka ka wada wariyey xafs ibnu khiyaas haddaba saddexdooda kale may sheegin ee iyaga duunkood iyo raggaa dee waxa weeyaan marka la eego raggaa xadiidka wada wariye xabse kaba wariye kuwa iyaga marka la eego duunkood waxa uu sheegay oo ama u dhexdooda isagoo dee isaga kala khaasa la dheer weeye can jaddihi cibaaradan can jaddihi macnaa qolooyinka kale oo dhami maxay yidhaaheen oo iyagu ay yidhaaheen san xadahanaa xafsun can dalqin intaasay yidhahdeen laakiin dalqigani ma awowgii inuu awowgii yahay may sheegin se cumar bn xabsi baa muxuu yihi can jaddihi dalqin marka intaasuu la dheeriyay dee kolley dalqina waa awowgii dalqu bnu mucaawiya waa xabsi awowgiya waa hadal runune walam yadkuruu maysh waqaala albaaquuna can dalqin bay yidhaaheen walam yadkuruu aljadda lafdigan aljadda may sheegine can jaddihaan xadaثna qطaybaة بن سacيid وزhayر بن xrb qاal xadaثna jarيir can dلq بni mعaawiyaةa النkhaعiyi abi khiyaasin oo dلq بn mعaawiya waa reer نkhac kunyadiisu abu khiyaas weeye abucataabtaa dhacdayna kolley waa sabh ama waa salquqalmun weeyaan oo dee tbصir الmنتبه oo xaafid leeyahay iyo تhdiibu تhdiib iyo wamay dhicina waa abu khiyaas kunyadu waa tan عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال أنه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بن لها inan iyada u sugnaaday bay la timi faqaalat ya rasuula الlahi inahu yashtaki uu xanuunsanaya waatan wainii akhaafu caleyh intani adabkii inoogumay sugnayna labada mufrad laakiin de waa ti aan soo naqlinay kitaabkan aan kaba naqline wainii akhaafu caleyhi waan u cabsanaya ode inuu dhintaan kaba baqanaya sababtuna waa maxay cabsida maxaa keenay qad dafantu halaaثatan saddex baan aasay hortii ee ilaahay u bari qaala markaa rasuulka ilah wuxu laqad ixtadarti bixidaarin shadiidi min annaar qaala zuhayru can dalqin walam yadkur ilkunyata halkana laba sheekoo kalea soo kordheega xadiidkii noo soo kordhay waa xadiidkii un markaa muslim xadiidkii lix buu ka wariyey waa dee xadiid keliyu intaasoo goor maqlayaa oo de waa waxaan ay cilmigu ugu sugnaaday ay kuba dabdiyeen bal matalan taasoo intaasoo goor buu markaa intaasoo sheekoo kala duwan buu kaba maqlay haddana bal xifdigoodii adkaa alfaadahoodii yaryaraa buu kala soocayaayo markaa labadan dambe qutaybe iyo zuhayr marka la eego cibaaradana can dalq bni mucaawiyata nakhaciyi imaka halkii xabsa ma joogay jariir bnu cabdilxamiid baa warinaya can dalq bni mucaawiyata nakhaciyi abi khiyaasin intan waa cibaaradii uu lahaa qutaybat bnu saciid ama zuhayr maxay ahayd can dalq bni mucaawiyata nakhaciyi intaas abi khiyaasin kunyadaanu isagu sheegin waa umuuraha uu kala duwayo ilaalinaya waa idqaankiisii badnaa iyo de waa ka xuruuf yaray ku kala duwan yihin iskabadaa kelime sheekhu raximah llahu tacaala sheegaye dabdinaya bal xadiidku kolley baabkii hore inoo raacsanaa fadligii bal matalan jaabinkaasna dee xalayta ayaan soo hayniyo axaadiisii kale baabun idaa axaba allahu ilaahay hadduu jeclaado cabdan addoon xababahu ilaa cibaadihi addoomihiisuu jeclaysiiya oo ilaahay addoon hadduu jeclaado wuxuu jeclaysiinayaa dee waxa weeyaan addoomihiisiina taas buu jeclaysiinaya xadiidkan ku arki doonaa xadaثna زhayr بن xرب qال xadaثna jrيr عan سhayl عan أbيه عan أbي هurayرaةa qال أنه qاal qاala رasuul الlahi صلى الlه عليه وsلم rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi in اllaha ilaahay idaa xaba hadduu jeclaado cabda adoon uu jeclaado dee jacaylkuna waa صifo ilaahay subxaanaه wataعaalى dee isagii u sugnaato waa kan rasuulkiisii u sugay isaguna waaba isu sugay lamid maahase wixii aynu inagu jacaylkeeni aynu naqaanay iyo bal taase mayl qalbi ila maxbuub iyo waa saa dee sifaadkiisan kale samci iyo basar iyo sifaad isaga u laa'iqa ay yihiin bay yihiinoo marka halkan wax dee la awilo oo lagu awilo dee raalinimo iyo abaalmarin iyo waxyaalaha caynkaasa iyadoo laleeyahay haddii kale tashbiih baa imanaya maaho dee samci iyo basar iyo taas kalaamka iyo qudre iyo iraadiya si aanay waxba ugaba imanayn tashbiihati isaga sifadii khaaliq ay tahay unbay tana sifa khaaliq tahay sifadii makhluuq lagu yaqaanay maha laysa ka mitlihi shayun oo bal taase ilaahay hadduu jeclaado addoon dacaa wuxuu u yeedhaa jibriila jibriil faqaala markaa wuxuu odhanayaa ilaahay inii anigu uxibu waan jeclahay fulaanan hebel ayaan jeclahaye faaxibahu adiguna jeclow jibriilow qaala rasuulka ilaahay wuxuu uhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh fayuxibuhu jibriilu jibriil baa jeclaanaya jibriil waa jeclaanaya uma yunaadi uu dhawaaqayaa jibriil fi samaa'i samada dhexdeeduu kaba dhawaaqayaayo fayaquul wuxuu odhanayaa isagoo malaa'igtii ogeysiinaya in allaha ilaahay yuxibu waa jeceliyey fulaanan hebele faaxibuhu ya ahla sama wey dadka samada waa malaa'igtii hebel ilaahay baa jecela idinkuna jeclaada fayuxibuhu ahlu samaa'i ahlu samuna way jeclaanayaan qaala rasuulka ilaahay wuxuu ihi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh uma yuudacu waa la dhigayaa la dejinayaa lahu isaga alqabuulu aqbal la aqbalo iyo jeclaasho la jeclaadaa fi lardi dhulka loo soo markaa loo yeelaya waa qulubtii dadka fiicfiican waydaa bal markaa taas baa ilaahay subxaanah watacaala qabuul iyo jacayl baa ilaahay dadkii fiicfiicnaana quluubtoodii ruuxa caynkaasa uuba gelinayaa waida abqada hadduu noco ilaahay cabdan adoon dacaa jibriila ayuu u yeedhayaayo fayaquulu wuxuu odhanayaa inii anigu abqidu waan nacayaaoo oo fulaanan hebel eh fa abqidu adiguna nac hebel anigu waa nacabahayn qaala wuxuu rasuulku yihi fayubqiduhu jibriilu jibriil baa isna nacaya uma yunaadi fii ahli samaa'i waa sida xaaladii hore oo kale oo u dhawaaqaya wuxuu odhanayaa in allaha ilaahay yubqidu wuu nacayaa fulaanan hebel uu necab yahaye faabqiduuhu idinkuna naca qaala wuxuu ihi fayubqiduunahu iyaguna ahla asamaa waa malaa'igtii way nacayaa uma tuudacu lahu lbaqdaau fi lardi emaha dadka isku midka ahaayeen ee isla sifaadka ahaayeen ma aha ee waa dadkii fiicfiicnaayee ahlu khayrka ahaabaa quluubtoodii necbaasho iyo diidmo iyo kori loo dhigayaa wey uma tudacu lahu lbaqdaa fi lard bal xadiidkan kolley dee waa inoogu sugan macnihii waa cad yahayba oo addoonkaa ilaahay jeclaado dee kolleyna jacaylkiisa waa shareecadan oo kuba dhaqmo oo waxa weeyaan wixii ilaahay amray uu dirmo wuxuu ka nahayna ka dheeraado isagooy arrintaasi ikhlaas kaba tahay rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh uu raaco waa waxyaalaha jacaylka ilaahay keenaya ee mukhaalafada nacaybkana taa khilaafkeedun baa keenayo ee waa kan fattabicuuna yuxbibkum ullah way oo hadda dee ilaahay jeceshay aniga isoo raaca ilaah baa idin jeclaanoo dee raaciddii la raacayeyna waa shareecadan uu laba yimi oo sideedii looba qaato weeye rasuulka ilaahayna laguma daydo iyadoo arrinkuna aanu riyo iyo sumco jirin ee ikhlaas jiro haddaba addoonka caynkaasee ilaahay jeclaaday malaa'igtiina way jeclaanayaan qabuulna iyo jeclaanshana dhulkii baa loo dhigayaa imika qabuulka halkan sheekhu wuxuu kuma fasiraya wa alxubu fii quluubi الnaasi waridahum canhu fatamiilu ilayhi اlquluub watardaa canhu waa jacayl quluubtii dadka loo geliyo iyo inay raalli kaba noqdaan qulubtii baa u yeelanaysaa ka raalli noqonaysaa kolle waa si imaamna uu yidhi hadal in yaroo ziyaada uu leeyahay qordubi ayaa wuxuu yidhahaa qabuulka waxaa looga jeedaa halkan maxabatu quluubi ahli diin waalkhayr waa qeyd aada u fiican maaha dee dadka o dhan kii sharka iyo xumaanta iyo waxaa watay kan waaba nacayaaye waa dadkii ahlu khayrka ahaa ahlu diinka ahaa oo jeclaada raalli ka noqda la kulankiisa isaga lala kulmayo kuba farxa oo dee hadalhaad hadalqaadkiisa marka uu maqan yahayna dee macaansanayo kuba raaxaysanayo taa saa dee waxa weeyaan ilaahay ba caadadiisa dadkii saalixiinta ah a'imadii diinta ilaahay uu kaba dheyeelay ee dikrigoodii waa kaahad iyo goor uu qaa'im yahay lagu raaxaysanayo bal dee laguma rajaynayo si ay yidhaaheen cinda dikri saalixiina tanzilu raxma naxariisba laguma rajaynayo la jecel yahay ee la ammaanayo had iyo goor waa noocaa dee jacaylka ilaahay jeclaadayba bal marka waxa weeyaan dadkii qulubtii dee markaa ahlu khayrka ahayd baa jeclaan ee ama kii isagu xumaan iyo shar iyo waxyaalahaasi kan waa kaba fog yahay waa nacaya kuwaasi ictibaar ma laha xagga necbaanshahana dee ciddan wax nacaysaa waa dadkii iyaguna ahlu khayrka ahaa ahlu diinka ahaa saalixiinta ahabaa dadka caynkaase de iyaguna de waxa weeyaan kolley ku sifoobay waxaa dee nicitaankaa ilaahay iyo malaa'igtii keenayba ayay iyaguna nacayaane karhayaanba weeyaane maha kii isaga la midka ahaa ee isagu kaasi hadduu doon waa u iilanaya waa jecelaya cidda ictibaartu waa ahla diini waalkhayr wasalaax taasba weeye arrin kale how qurdubi raximah llahu tacaala halkan sharaxiisa kusoo qaado ayuu leeyahay waxaaban kaba faa'iidaysanaa xadiidkii hadduu shaksigu qalbigiisii ka dareemo ruuxu dadka ahlalfadli iyo salaax iyo wanaagga ah diidmo uu diidayo iyo kuri uu karhayo taasoo kale naftiisii uu ka dareemo bal deed isagu dib ha isugu noqdo oo isagoo nuur alcilmi adeegsanaya waxaan iyo taa ha baadho waa la arkaa inay u muuqato oo markaa dee sifadaasi waa sifo madmuume eh naftiisii ha ku layliyo siduu sifada ugaba saari lahaa siduu waxaan balde kolley waxaan keenayo waxyaalahaasna meesha ugaba saari lahaa sifadaa madmuumkaana uu uga fogaan lahayna waa sifo xune waayo dadkii waa kan dadka caynkaasa ilaahay baa qabuul dhulkii uba dhigaya jacaylkoodii wuxuu noqonayaa calaamadeebaa taas bay noqotay bukdigoodii cidda nacaysa waa cid aan dee khayrka ay ku jiraan aan ogolaynun haddii waxaa kaluu idhaahu raaciyaa dadkaa dee kolley jaanibka kale kuma sifoobay waa ahla الshari wاlfasaad naftiisii uu ka dareemo iilasho dad saas ay u iilanaysa ama jacayl qaataas oo kale iyadna waa sifo madmuuma bal dib ha isugu noqdo oo naftiisii halayliyo waxa iyadana hakaba dahiro bal dee wixii intuu eego bal waxa waxaan keenayana eego inay taasna waa sifo madmuuma dadkaa xunxun ee haddii ay naftaadii u iilanayso aada jeceshahay oo aada doonayso ama kuwaasoo kale aada soo dhawaysanayso iyadna waa wax xunoo jira meesha ee bal taasna dib hagu noqdo xadiidka waxaa laga faa'iidaysanayuu leeyahay siduu labada xaalaba cala aqal sifada madmuumka iyo sifigaa madmuumka ah inuu dee qalbigiisii uga dahirayo naftiisii taasna kuba layliyo ama riyaado kulaba yimaado jaanibkaas xadaثna qtaybaة بن سacيidi qala xadaثna yعquب yعnي بn cabdالرaحمaن الqاariya وqala qtaybaة xadaثna cabdالعaزيز yعnي الdaarawardiya xa bal meesha sheekh keliyu weeyaan waa qtaybo un ee isagaa laba sheekh leh oo waqaala qutaybatu aidan baan iskaba raacsanaynaa qutayba haddana wuxuu yidhi oo dee mar kale waa sheekh labaad buu sheegaya markii hore yacquub ibnu cabdiraxmaan alqaariya horena san u soo maray reer qaaro la yidhaah baa loo is loo isbeeye maaha alqaari'a meeshu ninkii qaariga ahaa maahay waa reerka alqaaro nin kaba dhashay weeyaane haddaba in isagaa sheekhaasna uu ka wariyey waxaa kaluu kaba wariyey xadiidka cabdilcaziizi daarawardi ayuu kaba wariyey kolley labadoodna marka dambe meel bay kuwa kulmayaan xa waxadaanaa markaa labada sheekhba de waa qutaybo un waxadaثanah saciid ibnu camrin اlashcafiyu qaala akbaranaa cabsaru can اlcalaa bni musayabi musayabi wey kolley markay ismiga noqoto صaxaabi taabicigan saciid ibn اmusayib yada laba wej bay ku baneeyaanoo in musayab la yidhaho ism mafcuul iyo in musayib la yidhaaho weliba waxay idhaahaan uu diidi jiray taabicigaasi in aabihii bal maala dee musayab saas laba aqriyo oo dee waxaabay habaariyabay kasoo naqliyaan uu yihi sayab allahuma sayaba abio waxaabay yidhahaan waxa roomba musayibun isaga in la aqriya laakiin labada wej baa ku banaan ama magacyada kaloo dhan oo dee ninkan aabihii kaga mid yahay dee kolley musayib kaloo isna ruwaadii ka midi iyaga waa ya-da waa la fadxiyaa une kasra meeshii ma jirto oo imika halkan labadaa weje inoogu banaanaa saciid aabihii inooguma banaanee can alcalaayi bni lmusayab unbuu noqonayaa xa waxadaثanii haaruun bnu saciidin اlayliyu qaala xadaثana bnu wahbin qaala xadaثanii malikun wahuwa bnu anasin haddaba kulluhum dhammaantood can suhaylin kulluhumna yuu u wadaa labadii nin hore qutaybe u sheekha ahaa waa yacquub alqaari iyo cabdilcaziiz daarawardi iyo calaa ibnu musayab oo sanadkii saddexaad inoogu jiray iyo malik ibnu anas afartoodaas weeye xadiidka waxay ka wariyeen can suhayli bihada اisnaadi ee suhaylna abihi buu kaba warinaya abu saalix can abi hurayrata غayra ana xadiiث alaa bn musay ana xadiiث calaa ibni اmusayabi laysa fiihi dikru اlbqd laakiin wuxuu sheegayaa un bal ikhtilaaf jiro oo calaa ibnu musayab isaga riwaayadiisa qaybta hore jacaylkun baa ku sugnaaye intan waidaa abqada cabdan iyo dacaa jibriilo intaas intaasi kumay sugnayn oo bukdigu kumuu sugnayne inta hore xubigunbaa kuba sugan oo isagoo xadiidkiin buu dee qeyb kamida wariyee muu dhammayn oo xadiidku dariiqiisa mukhtasar buu yahay xadaثnي cمر بن ناqd qال xadaثna يزيد بن هاrوn qال أخbarana cabdالعaزيز بن cabdاللahi بن abي سلمة الmajshun waa dadki aynu kolley soo arki jirnune عن سhيل بن أbي صالح qaaل سhيل بن أbي صالح ba wuxuu hi kuna بcرفةa cرفaanu joognay waa xajkii cرفaa la joogaa famara cmar بن cabdالعaزيز waxaana maray halkii ay joogeen ba waxa soo maray cmar بن cabdالعaزيز wahuwa calى اlmawsimi isagoo amiirka ah mawsimkao sanadaa isagaa dadka hogaaminaya xajka waktiyada horena ama ninkaa khaliifada ayaaba markuu soo xajay amiirkii xajka ahaa haddii kalena cid baa dee kolley dadka amiirkooda ahayd dee laga dambayn jiray oo guud ahaanba umuurahooda o dhanba tawaliyi jiray dee culimaduna dadkaa iyagu xajka dee hogaaminay dee imaka waxaa laga yaabaa qolo kastaba dee cid gaara waato bicsadooda koobane laakiin dee si guud walow jihaad kala duwan lagaba imanaya marka dambe cidda xajka laysugu yimaado ama dee khaliifadii bayd ama ciddii kolba uu soo magacaabay dee muslimiintuna dawlad kaliya wada lahaayeen axkaamtooda iyo waxa kuba tacaluqsan iyo bal arrintiisu waxay tahay shaqadiisa iyo wilaayadiisa iyo intay gaadhsiisan tahay aimadu way kaba hadlaan oo dee kolley imaamkan maawardi kitaabkiisan alaxkaam suldaaniya kolley isaan filaya abu yaclana isaga ma hube dee isna waa la hadla waa la mid une way sheegaan imaam nawina kitaabkiisan uu kaga hadlo manaasigta alidaax laba yidhaahay in xajka inuu kagaba hadlana akhirkiisa ayuu wilaayadan dee ninkan amiirka mawsimkaa iyo waxa ay tahay iyo bal intay gaadhsiisan tahay marka aanu dee amiirkii mu'miniintaba ahayn ee uu yahay ruuxaas dee suldadiisu intay gaadhsiisan tahay waxyaalaha uu wadiifadiisu ay tahay way sheegaanba bal markaa waa suurtagal inuu markaa amiirun ahaa waayo waktiga qaarkood madiine ayuu amiir kaba ahay isagoon amiir almu'miniin ahayd inay markaa ahayd waa suurtagal waktigii dee koobnaaye uu khilaafada guud hayeyna waa ixtimaal waayo halkan inooguma cadda ee isagaa markaa amiirkii ahaa cumar bin cabdilcaziiz faqaama naasu markii uu soo marumay dadkii kaceen yanduruuna ilayhi iyagoo ay xaggiisa dayayaan oy eegayaan faqultu liabi aabbahay baa waxaan ku idhi suhayl baa odhanaya yo abati aabbow inii anugu ara waxaan ictiqaadinayaa allaha ilaahay yuxibu inuu jecel yahay cumara bna cabdilcaziiz oo waxaan qabaa ilaahay inuu jecel yahay cumar bna cabdilcaziiz qaala markaa abu saalix baa wuxu uhi wamaa daaka maxay tahay taas oo haddee aada u tidhi ilaahay waxaan adigu ad ama dee arrinkaa aad u ictiqaadinaysaa qultu waxaan idhi waa limaa kii daraaddii lahu isaga u sugnaaday oo min alxubi jacayla fii qurbi naas dadka waa kuwa wada jecel oo markaa waa la wada jecel yahay waxaa la arkaa waktigii dee khilaafadiisiiba waa laga yaaba waktigaa imaaradiisii inuu su-ayle aanu da-daaba gaadhsiisnayn waa kuwan oo dadkii baa wada jecel arrinkaas baan u leeyahay ilaah baa jecel xadiidkana isaga warumahayo ma oga markaas faqaala wuxuu yihi babika anta abu saalix baa odhanaya inankiisiibuu bal firaasadan iyo dee muwaafaqadan wixii uu wariyey isagu ee xadiidka ahaa uu waafaqay ayuu aad ugu ammaanay oo wuxuu yihi biabika anta antaas sii cibaaradii taftiyadaynu soo maray weeye antana waa mubtadiho muahara biabikana dee waxaan kuba tacaluqinaynaa ama dee maca waxaan aan qadarayno ee dee isaga la qadara jaara majruur markuu yunbaa khabarkii dhacayo oo mutaqadima ee waxay noqonaysaa markaa muxuu noqon biabika anta e anta adigu maftiniyun biabika abihiibaa adiga aabbaha baaba aan dee waa isagaana issheegaya wixii dhibce iyo wixii kuhela makruh aabbaha haba helan oo ilaahay ha kuguma furto alaqal hadalkiisan baa cajabiyey hadalkiisan baa dee oo muwaafaqadan khaasatan xadiidkii waafaqay uu isagu warinayey ayuu aad u jeclaysay oo markaasuu hadalkan yidhi markaasaa muxuu yidhi samictu abaa hurayrata yuxadiثu can rasuuli اllaahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulki ilaahay baa maqlay m abu hurayre isagoo rasuulka ilaahay kaba warramayo dee maxaa kuba sugnaa in marka ilaahay addoon jeclaado dee malaa'igtina ay jeclaanayso jacaylna qulubtii dadka loo gelinayo de waana arrintii markaa cumar ibn cabdilcaziiz xaaladiisu ay ahayd ثuma dakara bimili xadiiثi jariiri can suhayli bal baabkaasna halkaasaan kaga baxnay baabun alarwaaxu nafuhu junuudun waa ciidamo mujanadatun la ururiyo laysuba keeno dee arwaaxdan ilaahay dee waxa weeyaan abuuray ee iwina geliyey waa ciidamo ama jumuuc ee mujamaca ah anwaac iyo ajnaas kala duwan oo laysuba keenay ah xadiidka lafdigiisii wax ka mida uu yahay waana kan xadiidkii xadaثna qtaybaة بن سacيidi qaal xadaثna cabdالعaزيز yعni بna mحamedi waa daarawrdigii un can سhayli can abihi can abi hurayrata waaba sanadkii axbaabkii horeba inooguma sugnaa un ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasaلم qaala alarwaaxu nafuhu iyo arwaaxdu junuudun waa jumuuc iyo ciidamo mujanadat ay mujtamacaة urursan oo laysuba keenay fama tacaarafa wixii iskartay minhaa arwaaxda kaba midi i'talafa wuu isu dulmayaayo waa kan dee asxaab noqonaya wada soconaya isfahmaya bay isu dhowaan wamaa tanaakara wixii iskhilaafay hisiidaa minhaa iyada kaba midi isinkiraana ikhtalafa waa iskhilaafaya bal riwaayada dambe xadiidkan aan gaadhnaya xadaثanii زuhayr بnu xarbin qaala xadaثanaa kasiir bnu hishaami qaala xadaثanaa jacfar bnu burqaana قال xdثna يزيد بن الأصم عن أbي هريرة بxadيiث يرفعه oo يزيد بن الأصم ana ninkii maymunana habaryarta ahayd horena dikrigiisa meelo kala duwan ugaba soo marna iبن cabaas ay habrwadaaga ahaayeen abihin aلأصمna cمr بن cubaydin la yidhaaho in horeba usoo maray ninkaas baa abu hurayre ka warinaya xadيiث يرفعhu ay يرفعhu abu hurayرata abu hurayra uu kor yeelu rasuulki ilaahay gaadhsiiyey oo qaala wuxuu yihi markaa dee rasuulka ilaahay xadiidkiisii weeye abu hurayrana waa kor yeelay annaasu macaadinu dadku waa dawu macaadin macaadin usulku waa u saaxiiba ka macaadini alfidati wadahabi dahabka iyo fidada macaadintooda waa meelahan laga soo saarayo dee usul halkaa ilaahay kuba khalqay taas macaadintaa dhulka ilaahay kuba khalqayna way kala duwan yihiin oo sifaad ahaan iyo nafaase iyo qiimo ahaani way kala duwan yihin dadkuna saa usushaa dee kala duwan baabay dee si ilaahay kuba beeray ayin xadiidka kolley sharaxiisii hore inu inooguba soo horeeyey dee inagamana dheerayn be waatay aan macnihiisa soo maray khiyaarhum kuwa ugu mudnaa fi ljaahiliyati waa kuwi iyo waqtigii jaahiliyada iyadoo jaahiliyaba lagu jiro dadka kuwooda doorkooda ee u mudan ahaa marka la eego akhlaaqda iyo sifaadka fiicfiican ay leeyihiin ayaa khiyaarhum fi lislaami dee wanaagga iyo sifaadkii fiicfiicnaa ay lahaayeene dadkaba ay madaxda iyo dadka la xurmeeye labal matalan taas ay ku ahaayeen tii bay la soo islaameen islaamkiibaa khayr kale usii biiriyo haddaba iyaga khiyaarhum fi lislaami idaa faquhu hadday diintii bartaan oy fahmaan waa khayrkoodii hore ayay khayr kale kuba biirsadeen waxa ay abuur ahaan iyo khuluq ahaan u lahaayeen waxa ugu biiray dee diintii ayaa ugaba biirto iyagaa dadka khiyaarkooda waa kale xadiidka qeybtiisa waa qeyb aynu soo maray bal aan filayo laba gooryo waalarwaaxu arwaaxdu junuudun ciidamo weeye mujanadatun laysu keenay oo dee laysu soo ururiyey famaa tacaarafa minhaa i'talaf wamaa tanaakara minhaa ikhtalaf oo macnuhu waa waxa weeyaanuun ilaahay subxaana watacaala arwaaxdan isaga abuuray sifaad kala duwanna iyo khasaa'is kala duwanna ilaahay waa ku abuuray bal markaa dee markan dambe ajsaadoodii ay galaan ee dee dadkiina waa taasuun ee xagga marka la eega sida laysu raacayo ee laysu fahmayo laysugu dhowaanayo laysugu dulmayo dee mid kastaaba kii sifaadkiisan uu leeyay ama akhlaaqdan iyo shiyamkan uu leeyahay adigu ay iskuba dhowaayeen ama iskaga midkaayeen buu yeelanayaa oo taas oo kale dee kii kalena waa kaba durkaya oo bal masalan hadday noqoto dadkii akhyaarta ahaa ee fiicnaa iyo ahla sacaada dee dadkan iyagu ay bal masalan u dhowaanayaan ay isfahmi karaan ay wada xidhiidhayaan ay wada saaxiibayaan akhyaartii buu noqon kuwii ashraarta ahaana kuwii ashraarta habay dee noqonaysaa kuway u dumayeen oo e waa kan shirbilba shirbilkiisu la duulaya alqariinu bilqariini yaktadiba bal haddaba markaa waxa weeyaanuun waxaa ilaahay iyaga kuba abuuree khasaa'is ba ahaa iyo dee sifaadkan dee laba intaa abuurkaa horena waa jiraaye diinta dhaqankeeda iyo tii lagaba kasbanayay ciddii jaanibkaa iskuba dhoweyd ama halkaa iska shabahaysay way isu dulmayaan israacayaan isu iilanayaanba kuwii iyagu taa wax ka duwan xaaladoodu ahaydna dee kii la midkaayee shabahayey ayuunbuu isagu la saaxiibaya waana wax waaqaca oo daahira taasiba wey arwaaxu junuudi mujanada famaa tacaarafa minha italaf wamaa tanakara minha اkhtalaf baabun almar-u maca man axaba shaksigu kolba ciddii uu jeclaado de waaba tan imaka famaa tacaarafa minha italafe ciddii kolba uu jeclaado ayuu qiyaamadana hadhow marka dambe macood ahaanaya bal adduunkana dee kolba ciddii uu jeceliy unbuu la soconaya aakhirana ee taas bal wax meel aan camalkiisu gaadhsiin baabay kolkol dee xubbigii ilaah iyo xubbigii rasuulkii ilaah iyo dadkaas fiix fiican uu gaadhsiinaya siday noola soo socotay almaru maca man axaba waa xadiid lafdigii kolley waana baabka dee intiisa badan ba casharka qaadan doona haddii ala idhaaho dee waanayn xadiidka waxaa laga yaabaaba waa laba xadiisun waxa baabka ama afar saddex xadiid be laakiin waa isla macno un weeye marka kole haddaan mid dee aan aragno ama dee kolley macnahoodu waa wada daahire wuxuu yihi mصنifka xadaثna cabdاللahi بn مسلمة بn qacnab qaala xadaثna malik can isxaaq bn cabdالlahi bn abi ضalxata can anas bn maliki ana carabiya bal kolley kol cid cusub inooma jirto oona dadkii dee aimad ahaa in yar baan caawa qacnabi waxoogaa yar baan ku joogsanaya casharkoo iskaba fudud daraaddeede ee horena waan usoo sheegnay laga yaabaa dee muxaadaraadkii ama duruustii u horeysay ee madkalkaan ugaba dhignay kitaabka iyo in ka dambaysana waaba sheegayne cabdullahi bn maslmat bn qacnab horta waa akbaru sheikhi limuslim waa ninka ugu weyn sheekhyada muslim weeye bal dee muslim dhowr iyo toban jirkiisiibuu la kulmay dabadeed lama kulminbo waa sanadii labaatanaad ee hijrada laba boqol iyo labaatankii baan ujeedaa laba boqol iyo labaatankii muslimna waa markii ugu horreysay malaa rexda usoo baxay uu soo gaadhina bilaadan dee soke uu soo gaadhay mawsimkii xajkuu kula kulmay dulxija axaadiidan imakaan haynana waa waktigaa uu kaba maqlay waktigaasna iyagu dee iyo intii ka dambeysayba xaaladoodu sidayd markaa la xajo bal dee iyagoo cibaadadii iyo nusugii gudanaya ayaa haddana dadkaa dee jihaadka kala duwan ka imanaya culimadii ay aad wax u kala faa'iideysan jireenoo kolkol baa raxici karta ruuxu isagoo fariidadiisii guti wuxuu usoo xajayaaba aad fulaan la kulantid waaba intaasuu soo xajo ama ciddaa laba kulmayo intaa kooban ee la wada joogay laga yaaba inay qadar aad u badan oo laga yaaba inagu waqti dheer aynaan kuba warin ay ku kala warinayeen aad ba adigu loo kala faa'iideysanayo dee waqtigaas buu la kulmay waayo dulxijo haddii uu laba kulmay laba boqol iyo labaatankii muxaram laba boqol iyo koob iyo labaatankii buu dhintay cabdullahi bn maslmat bn qacnab xajkii markii laga noqday un buu dhintay bal markaas bukhaarina waa wariye bukhaari iyo isaga iyo abu da-uud baa toos ula kulmay raggan kale umuhaad kale saddexdoodaas laakiin waxaa dhacdo haddana dee kitaabka way kuma sugan tahay muslim iyo abu da-uud oo kale waa sida la-aanha kaga wariyeen kolkolna waa siday wax kaga wariyaan bukhaarina malaa boqol iyo labaatan xadiid inka badan buu kaba wariyaa oo bal waxaan leenahay waa nin gees kalena waa markay noqoto asxaabtii ugu waaweyneyd imaamkii malik waxaaba dee isaga lasoo naqliya inuu yihi soddon sadood baan ku noqnoqonayeyba xadiidka soo muwada ku suganna maraar maaha mar iyo laba iyo saddex iyo tobane mid kastaba intaasoo goor baan kaba maqlay bal waa taase laakiin ninkan waxaa u dheeraa xaggaas cilmiga waxaa u dheeraa camal waa dadkii camal heerkii ugu sarreeye gaadhay waa dadkii xadiid baa soo arooray inuu dee soo arooray kuwa idinka idinku khayrka badani waa kuwa marka la arko ilaahay lagu xusuusto waa dadkii maqaamkaase de araggiisuba uu ahaa araggiisa la arko ilaahay lagu xusuusanayeba khasho iyo taqwo heerku gaadho bal markaa bal imaam malik baa lasoo naqliyey isagoo yimi markaa malaa madiina markii loo sheegay inuu yimi uu yihi inoo kiciya ilaa khayri ahli اlard dahabi waa kitaabkiisa siyar kolley tarjamadiisa ayaa markuu weliga isagu soo qaataa wuxuu dha xadulweliyi arusukhu fi lcilm waalcamal mithlu qacnabiy marka weli haddaan u baahno tacriifkiisa waa dee in maqaam sare laga gaadho cilmi iyo camal sida qacnabi oo kale weli waa kaas buu leeyahay oo bal taas be bal haddaba markaa had iyo goorna dadka caynkaasee khasho iyo cibaade heerkaa kaba gaadha inta badan waxay taasi ku dhalin jirtay inay fara ka qaadaan cilmi nashrintii iyo faafintii iyo taasoo dee shuqloonkan ay cibaadada kuwa shuqloon yihiin ayaa kolkol in badan oo ragga qaarkood waa kan kutubtooda ay aaseen oy qaadeen imaamkana intuu taasi kuba dhacday ayaa waxaa arrin baa dee malaa sabab noqotayo siday aimadu inoo soo naqliyaan habeen buu manaam arkay kolley khashyadaa badanna way keentay malaa inuu dee yareeyo cilmiga nashrintiisa iyo taasoo cibaadadan uu kuba shuqloomay markaasa waa si waxa qiyaamadii ay dhacday oy kacday oo markaasaa deetaa la yidhi liyaqum اculamaau culimadu haba kaceen markay culimadii kaceen de ama jannadii iyo de ilahay naxariistiiyo karaamadii bay ukacayaan ayaa wuxuu hi raaco deeta la yihi ijris adigu bal fadhiiso markaasaa madaamkii waa siduu ku arkay ayaa muxuu yihi ya rabbi alam akun adlubu adiguba mid cilmiga dalba miyaanad ahayd oo wuxuu yihi waad ahaydeen lakiin walaakinahum nasharuu akfaytahu iyagu cilmigoodii bay faafiyeen adigu waad qariso taasaa deeta waxay keentay inuu dee cilmigii kolley rag kale oo aan isaga ahayna sida ibnu wahbi iyo in markaa aljucfi xusein ibnu cali oo rag madaam saas oo dee xaaladooda wax ka bedelay way jireen oo markii dee cibaadadii ka qaalib noqotay taase bal waxaan leeyahay kolley waa imaamen bal say arintoodu ahayd qisa la soo naqliyo abu xaatim waa imaamka weyne abu xaatim arazi ayaa way u yimaadeen isaga iyo jamaaco iyagoo ah waa laga yaabaa basre inay ahayd abu xaatim de rayi buu ka yimi marka waxay ka doonayeen inuu kitaabkan muwada o raggii dee imaam malik aada uga dabdiyey weliba aada u idqaanka badnaa riwaayadiisina mala imika waaba la madbaceeyo riwaayo gaaruu leeyahay inay ka dhegaystaan oo bal isagii ay kaba dhegaystaan imaamkiiba markay u yimaadeen qacnabi buu ku yihi tacaalow fi lghadaati subaxda ii kaalaya markaasa waxay bal say waqtigooda u nidaamin jireen ay dee u tandiimin jireen markaasay idhaaheen lanaa majlisun maca xajaaj ibni minhal xajaaj ibnu minhal ayaa waqtigaa darsigiisu jiraayo dee isagaan majlis la leenay tu ihi idaa faraqtum haddaba markaa isaga kaba timaadaan deetay idhaaheen markaa maxay yidhaheen naati muslim ibnu ibrahim markaasa majliskii muslim baa bilaabaya muslim ibnu ibrahim alfarahidi muslim ibnu ibrahim baan markaasna u tagnaa tu ihi idaa faraqtum ta yidhah naati abaa xudayfata nahdi markaasa abaa xudayfata nahdi baan u tagnaa markaasuu yihi bacd alcasr adaba kaalaya waas markaasay yidhaaheen naati caariman aba nucmaan de waktigaasa waktigii majliskii caarim aba nucmaan baan uga tagnaa deetu yihi bacilmaqrib haddaba adigu bacilmaqrib bay u iman jireen oo dee intii kale waa waktigoodii say u ilaalinayeen ay u dabdinayeen waa halkan waxay kuba gaadheen waktigoodoo nidaamsan dadaalkaas oo kale markaasuu waktigaa yidhi oo kale taas oo kale dee rag kale ka dhacday sida imaam ibnu barhaan la yidhaha abulfatx ibnu barhaan ba'da way fatxiyeen axmed ibnu cali oo kaley markii hore xanaabiladu ahay markii dambe aimadii waaweyneeda shaaficiyada ayuu noqday aadna looguma soo rexleeyey ayay qoom u yimaadeen iyagoo doonaya dersi ixyaa culumudiin kamida inuu dee ay ka dhegaystaan oo ama uu galo markaasuu wakti buu wakti bay magacaabeen u yihi wakti qabsoodeetu yihi waktigaa dersigaasaa jira wakti kale yidhaaheen oo waktigaa darsigaas awqaaddii oo dhan waa siay waktigooda u nidaamsana u habaysnaa macnaha wakti kasta markii dambe maxay noqotay habeenka saqda dhexe nisfaley intii kale oo dham way buuxdaa subax duhur galab habeen caways waa nisfa lail waktigii buu darsigii deeta ay noqotay inay yimaadaan isaguna sabirkaa iyo uu taa yeesho bal waxaan leeyahay un waa dee dabdintoodii awqaaddooda ay dabdinayeen ilaalintii iyo taas iyo dadaal waxaan dee ay ku gaadheen ba heerkaa iyadoo imkaaniyaadkay haysteen duruusta isku xigtay tegayeen kolley nin kasta waraaqihiisuu watay ninkii helaa tawaaddiisuu watay waa tawaad khad uu soo khadaystay waa sheekhi waa yeelinayaa waa la qorayaa muqaabalay uga baahan tahay haddana inay saxaan inay xifdiyaan bay u baahan tahay oo kale dee haddana waa kaasoo waxaasoo dhan bay makansanayeen bal waa qacnabi cabdullahi bn maslamata bn qacnab radia allahu canhu wuxuu yihi xadaثna malik can isxaaq bn cabd لlahi bn abi dalxata can anas bni maliki ana acraabiya nin reer miya qaala yihi lirasuuli اllahi salى اllahu alayh wasalam mata saacatu qiyaamadu waa goormo goormay saacaddu dhacaysaa qaala lahu rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay baa ku yihi maa cadadta lahaa maxaad u diyaarsatay dee saacaddu kolley marun bay iman ilaah baana taa oge adigu maxaad ugu tala gashay dee waata dadka anfacaysa saacadda waqtigooda ogaato oonad u diyaar garoomin waxba kuma taraysa laakiin waa wixii anfacaya ruux waa waxaan ugu talagalo usii diyaarsaday qaala wuxuu ihi ninkii xub allahi wa rasuulih ilaah iyo rasuulkiisa jacaylkooda ayaan dee diyaarsaday oon ugu talagalay qaala wuxuu uhi markaa rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu calayh anta maca man axbabta adigu cidda jeceshahay ayuunbaad macogada noqon waa dee bishaaro weyn xadaثna abubakr بn abi shaybata وcmr بn naqidi وزhayr بn xarbi ومحamed بn cabdالlahi بn نmayri وbn abi cmara walafd زhayri شhantii beg waa شhan sheekh midba meel buu kaga maqlay islabooda bilaad maaha raggani waa kaase qaalu waxay yidhaaheen intooduba xadaثna sufyaanu can الزhriyi can anasi qaala qaala rajulu nin baa yihi ya rasuul الlahi mata الsaacaةu qaala wma acdata laha falam ydkur ninkii muu sheegin kabiira wax weyn oo min alacmaal laftigu waaba inoo dambeeya macnaa camal badan oo uu leeyahay muu sheegin oo ama salaad badana ama soom badan dee kolley faradkii waa ilaalinaye waa wixii sii dhaafsanaa ee wuxuu taa muu sheegine qaala wuxuu yidhi laakiin walaakin anugu camal badan melihiie walaakinii anugu axib اllah warasuulah ilah iyo rasuulkiisaan jeclahay qaala markaa wuxuu yihi rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh faanta maca man axbabta adigu cidii aad jeclaashud baad macooda tahay xadaanii moxamed ibnu raafici xadiidku waa macnihiisu waa daahir meel meel haddaan dee ku yar joogsanana way inoo yar dambayn un duruqdiisuna way badan tahay ziyaadaad aan halka hore inoogu sugnayna duruqda dambe way inoogu iman doontaa biidn اllahi tacaala wuxuu yihi markaa mslim xadaanii mxamed ibn raafici wcabd bn xumaydi qaala cabd akhbarana wqala bn raafici xadaana cabdالrazaaqi qaala akhbarana macmaru can الzuhriyi qaala xadaanii anas bnu maliki ana rajula min alacraabi xadiidku waa xadiidkii anas in markii hore isxaaq bn cabdillahi bn abi alxata ayaa anas kaba warinayey oo maalik kaba wariyey intii intaa ka dambeysay dee waaba xadiidkii zuhri baa warinayo anas kaba warinaya ee asxaabtiisii zuhrina markii hore sufyaan baan aragnay makana waa macmar muxuu yihi xadaanii anas bnu malikin ana rajula min alacraabi ataa rasuul اllahi salى اllahu عalayh wasalam waa bimili xadiidkii hore mid laba mida kayra anahu qaala wuxuu yihi ninkii baa odhanaya halkaa eeg halkii cibaaradii ahayd falam yadkur kabiiran waa tan laftigii uu yihi maa acdadtu laha umaan diyaarsan laha lisaacati min kaiiri wax badan ay min camali kaiiri axmedu aan mahadiyo oo calayhi camalkaa korkiisa nafsi waxaa naftayda ku ammaano ama aan ku mahadiyo camal badanoo ama salaad badana ama soom badana ama dee nafaqe iyo zake iyo taas oon u ku talagaloon u diyaarsaday ma jirto e laakiin maxaa jira walaakinii uxib اllah warasuulah waa intaa cibaaradu xadiidku saas u wada socdaaye rasuulka ilaahina jawaabtiisa waxay noqotay faanta maca man axbabta xadaثnي abالربيع العتaكي qال xadaثna حmاd yعnي بن زaيد qال xadaثna hاaبت البناني عن أنس بن مالك qاaل wuxuu hi أنس جaء رaجuل إلى رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم weliba halkii uu kula kulmayna waa inoo dambaysa iyo markaa uu yimi halkuu rasuulku joogay faqاaل wuxuu hi yا رasuuل اللhi mتى الsاaعaة qاaل وma أعdدت للsاaعaة dee su-aashan dee saacaddii waxaa uga ahamsan waa tane maxaad u diyaarsatee qaala wuxuu uhi xub اllahi warasuuli ey acdadtu lahaa xub اllahi warasuuli qaala fainaka maca man axbabta qaala anasun anas baa wuxuu yihi famaa farixnaa maanaan farxin bacda alislaami islaamka dabadii faraxan farax ashadda ka adag min qowli الnabiyi salى اllahu alيه wasalam oo ka badan min qowli ay min faraxina biqowli nabiyi weyo kole halkan taasaan qadaranaynaa qowlka rasuulka ma waa faraxa iyagu kuwa farxeen waa kaa farax maanaan farxin ka badan ashadda min qowli nabiy ay min faraxina biqowli nabiyi salى اllahu عalيه wasalam faraxii aanu ku faraxnay ka badan weligayo maanaan farxin aan ku faraxnay rasuulka ilahi qowlkiisa uhi fainaka maca man axbabta jaanibkii uu taa uuma farxeenna waa tan oo qaala anasun wuxuu yihi faana anigu uxib اllah warasuulah ilaahay baan jeclahay rasuulkiisana waan jeclahay wa ababakrin wacumar abubakr iyo cumarna waan jeclahay faarju waxaan rajaynayaa an akuna macahum rasuulka ilaahi abubakr iyo cumar inaan macooda noqdo wain lam acmal biacmaalihim camalkoodii oo kaleba yaanan laba imaninba oo rudi hadday maxabadii saadiqada ahayd lula yimaado o asral waajibna u guto waxaa la arkaa inuu dee iyagii markaa jacaylkaasi uu gaadhsiiye meel aan dee camalkiisan kalaba gaadhsiinahayn waana sida dee halkan ba hadalka anas xadiidna waa inoo dambeeyaa biidn اllahi tacaala kolley macnahaasi uu kuba sugan yahay bal iyada waxaa axaadiisa way noo socon doontaa eta inoogu suganin ilaahay jacaylka la jeclaado iyo rasuulkiisa salawaat ullaahi wasalaamu aleyh jacaylka la jeclaada bal fadliga uu leeyahay iyo bal dee dadkaas saalixiinta ahl اlkhayr min alaxyaai walamwaatba waa kuwooda dhintay kuwooda noolba dadkaa saalixiinta iyo ahlalkhayr jacaylka la jeclaadaa fadliga uu leeyahay wey marka kolleyna waxaanu sheeku leeyahay halkan maxabadan ilaah iyo rasuulkiisa dee aahaarteedii bay kaba mid tahay ama waxyaalihii asbaabtaba uu ahaa ee fadligeeda waxaa kaba mida awaamirtoodii oo loo dirmo nawaahidoodiina lagaba dheeraado aadaabtii sharciga ahaydna lagu dhaqmo lagaba aadaab yeesho waxaa kaloo uu dee xadiidkay taasi ko inooguma sugantah uu leeyahay shardi ma ahana oo looma shardiyayo xagga dadka saalixiinta dee rasuulka ilaahay ugu horeeyay iyo dee kibaartii asxaabtiisa ay uguma horeeyaan maxabadoodan intifaacan laguma intifaacayna waa kan rasuulka ilah yihi anta maca man axbabte shardi ma aha camalkii la dhiman jireen oo kale ruuxu inuu la yimaaduu gaadho xaggii camalka ka gaadhay heerkii camalkoodu gaadhsiisnaa waayo hadduu camalkoodii oo kale laba imanayo dee iyagu buu lamid noqonayaa misrigood buu noqonayaa waana kan dee xadiidka dambaana inoo dambeeya anasna hadalkiisa waata inooguba sugan ee waxa weeye uun bal muhimku de waa jacaylka kol hadduu camalkii asuushi waajibkiina gudanayo dee mukhaalafaadkiina iskaba ilaalinayo mansiladaas sare ayuu ku mudanaya kuba gaadhaya arrin kaloo sheeku halkan inooguba sheegayaana raximah llahu tacaala waxa weeye anta maca man axbabta macnaheedu maaha bal rasuulki ilaahay ruuxii jeclaa manziladii rasuulka ilaahay kuba sugnaay inuu gaadhayo kula sugnaanayo taas maaha ama abubakar iyo cumar iyo dee manziladoodii uu gaadhaya maaha e waxa weeyaan oo dee gees kastaba jannadii gelitaankeedii bay wadaagsan ee maraatibna waa ku heliye kol hadday halkaa kuba kulmaan kama dhigna markaa dee jacaylkani inuu gaadhsiinayo derajadii rasuulka ilaahay ama wasiila ama dee maraatibtaa sare u leeyahy ama dee dadka aada u fiic fiicnaa maraatibta sarey leeyahy lakiin kol haddii dee waa misrigu adigu waxaan leynahay maaha wej kastaba ma aha ee macoodii dee dukuulkii janno iyo karaamadaa weyn iyo taas buu macooda kuba noqonaya walow dee ruux kastaaba mansiladiisii uu markaa gaa markaa dee ay noqonayso ama uu yeelanayo بل xadيثkuna waa inoo socda xadثna محaمد بن عubayd الغubariي qال xadثna جaعفر بن سuلayمان qال xadثna ثابت البناني عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم وlم ydkr muu sheegin oo eg markii horeba haaبت البناني riwaayada waa inoogu sugnaa maa dhaaf ya malaakaaga anugu kayga waxaan maan gaadhin bakaas maan gaadhin bakaa weli waxa weeyaan markaasin markii hore thaabit اlbunani waxaa ka warinaya xamaad ibnu zayd imikana waxaa ka warinaya jacfar ibnu sulayman waa intaa markaa faacilka walam yadkur yuu noqonaya jacfar isagu muu sheegin riwaayadiisa can thaabit qowla anasin fa ana uxibu inta dambe ee ahaa qaala anasun fa ana uxib fama farixna bacd alislaami wuu sheegay lakiin inta dambe aan usheegin sadarka dambe fa ana uxib iyo wamaa bacdahu xadaثna cثmaan ibn abi shaybata waisxaaq ibnu ibrahima qaala isxaaq akhbarana waqaala cثmaan xadaثna jariir can mansuuri can salim bni abi ljacdi qaala xadaثna anas bnu maliki qaala wuxuu uhi anas ibnu malik weli xadiidkii anas baa inoo socda markii hore isxaaq ibn abi cabdillahi bn abi dalxa ka wariyey markii labaad zuhri baa ka wariyey markii saddexaad thaabit imikana dariiq afraad weeye oo ah uu kaba warinayo salim ibn abiljacdi wuxuu uhi qaala baynamaa waqti ana aniga iyo warasuul llahi salى اllahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay waxa weeyaan aanu nahay khaarijayna aan nahay kuwa ka baxaya min almasjidi ama dee xaal aan nahay kuwa kaba baxayo masjidkii oon masjidkay kasii baxayeen ayaa falaqiyana waxaa nala kulmay ama falaqina waxaan la kulanay rajula nin cinda sudati اlmasih masjidka kadinkiisa un agtiisa sudadu horeba waynu usoo maray sheekuna raximah اllahu tacaala halkan sudada wuxuu kuba fasirayaaba oo dee sudadii uu kuba fasiray adilaal musaqafata cinda babi masjid waa meeshan la yar hadheeye ama saqaf looba yeele masjidka agtiisa haddii kadinka dushiisa la yar hadheeyo si cadceedda ama roobkii waxyaalaha caynkaasa ay dee u celiso taas baa sudo lagu magacaabaa walow barhkooda xataa albaabka naftiisii sudo ay kaba cabireen bal masjidka albaabkiisa halkaa kadinkii bay kula kulmeen faqaala wuxu uhi ya rasuul اllahi mata saacatu nin reer miyana waasaynu soo maray qaala rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam ma acdata laha qaala wuxuu yihi markaanas fakaana rajula ninkii waaba isagoo istakaana khuduucay hadalkaa rasuulka ilaahay la khuduucay oo markaasaa wuxuu yihi uma qaala ya rasuul الlahi ma acdadtu laha umaan diyaarsan kabiira salaatin salaad weyn kahiira salaatina halkan waa lagu wariya labada wejba waana isla macnoun walaa siyaami walaa sadaqatin waajibkii waa gudanaye waa nawaafil badan oo noocana oon iga horeysoon ku talagalay maba jirte walaakini uxib اllah warasuulahu qaala faanta maca man axbabta xadaثnii mحamed ibn yaحya bn ibn cabdالعaزيز اlyashkuriyu qala xadaثna cabdالlahi bn cثmaan bn jabalata qala akhbaranii abi can shucbaةa can cmr bni murata can salim bn abijacdi can anasi can الnabiyi salى الlahu عalيه waslm bnaxwi xadaثna qتaybaة qاaل xadaثna abu cawاnةa عan qtاadaةa عan أnas نxa وxadaثna بن المsنى وبن بشhاar qاaل xadaثna محamed بن جaعفr qاaل xadaثna شhuعbaة عan qتاadaةa أنahu qاaل samictu أnasa نxa وxadaثna abu غasاn الmsmعي ومحamed بن المsنى qاaل xadaثna mعاad yعnي بن هiشhاam qاaل xadaثnii أbي عan qtاadaةa عan أنasi عan النaبiyi صلى الlه عليه وsلم بhada الxadيث wa drq iyo asanid xadaثna bal xadiid kala inoo bilaabmaya waa cabdاللahi بن mascuud xadiidkii laakiin waa macnaha xadiidkan xade ayuu la macnayun xadaثna cثmaan بn abi shaybata وaisxaaq بn ibrahima qaala isxaaqu akbarana waqaala cثmaan xadaثna jariir can اlأcmashi can abi waailin abi waailku kolley imika waa kunyadii mar dambana magaciisuu inoo keeni doonaa de waana dadkii inoo horeeyey acmash waa ku laqabkii hadhowna wuxuu inoo keeni doonaa magaciisii can cabdالlahi qaala jaءa rajulu nin baa yimi de sanadkuna waa sanadkaa reer kuufaad waa reer kuufa isxaaqna gal kuufa une bal masalan oo markaasna dee kol hadduu sanad kuufa cabdillaahi uba yimi hadduu saxaabina yahay waa ibnu mascuud une qaala jaءa rajulu nin baa yimi ilىa rasuuli اllaahi salى الlahu عalيه wasalam faqaala wuxu uhi ya rasuula اllahi kayfa seebaad tara adugu bal maxaad u arkaysaayo fii rajulinin axaba jeclaaday qowma qowm walamaa yalxaq bihim welina aan hareerin oo dee camalkoodii oo kale aan laba iman taas weeye kolley lamaaduna oo halkan inooguba sugan say culimadan carabigu yidhaahaan sheekuna uu kaba soo naqlinayo waa nafyun lilmaadi mustamir maadigaa dee isagu markaa socda ama mustamirkaa anfintii weeyo macnaa waa maxay maadigii dee maadi horo go-ay un laguma anfiyayo ee ilaa waktigaa aada joogto wixii ka horeeyey oo dhan baa la anfiyayaayo macnaha lafdiga lama waxaa lagu anfiyaa maadigiina waa lagu anfiyaa ee tegey ilaa waktigaa ama xaaladaasna ama lilxaalna waa lagu anfiyaa lam watay ku kala duwan yihin haddii imaka la idhaaho imaka waxa weeyaan halkan oo kale lam yalxaq muu haleelin weeye waa wax go-ay oo dhacay tanna lama yalxaq waa weli waaba dhici karta wax la filanayo inuu xaaladu ay bedelanto inuu si kaleba noqdee laakiin weli ma hareerin oo ilaa imikadan ma gaadhin weeyo camalkeedo kale maba yeelan walamaa yalxaq bihim qaala rasuul llahi sal bal ka waran ninka caynkaasa qaala rasuulu llahi salى اllahu عalayh wasalam almaru maca man axaba xadaثna mحamed بn الmuثanى وبn bashaari qaala xadaثna بn abi cadiyi xa وxadaثanihi bشhr بn khaalidi qaala akhbarana محamed yaعni بn jaعfari kilaahuma can shucbata markaa moxamed ibn ibrahim ibn adi ibn abi cadi iyo moxamed ibn jacfar baa labadooduba shucbo ayay xadiidka ka wariyeen bal shucbo nin kalea la wadaagsanaya muxuu hi xa waxadaثana bnu numayri waa moxamed ibn cabdillahi bn numayr qaala xadaثana xadaثana abuljawaabi kolley abuljawaabna waa filayaa inuu inoo horeeye alaxwas ibnu jawaab baa la idhaah waa magaca abihi iyo kunyadiisa isku mid ah alaxwas ibnu jawaab قال xdثna سuلayman بن qrmi جamيiعا عan سulaymana oo waxa weeye waa maxay جamيiعan tan wuxuu u wadaa waa شhuعba iyo سulayman iبnu qrmigan labadoodaasiyay ka wariyeen can سulayman sulayman iبnu qrmigana maaha ee waa acmash acmash baynu sanadkii halkaa inoogaba sugnaaye imakanan halkii jariir iبnu cabdالxamid shucba yimi haddaba shucba iyo ninkan kale maanta la socda isaga sulayman ibnu qarmi la idhaah labadooduba xadiidka waxay ka wada warinayaan can sulaymana oo acmasha isaguna can abi waailin can cabdillaahi can الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam bimili kolley sulayman ibnu qarmiganana waa nin atbaacu taabiciintii kaba mid ah sheekuna halkan wuxuu leeyah wahuwa ضaciif lakin lam yaxtaja bihi muslimu bal dakarahu mutaabacata ninkani waa nin ضaciifa muslimna halkan shucbaaba xadiidkii warinaya eg jariir ibnu cabdilxamiid baa warinaya raggii waaweynaa baa inooguma jiro umama baahnin ninkane waa mutaabacadii oo kolkol dee marka ciddii siqaadkayd xadiidkii ay warinayso kolkol rag aan heerkoodii gaadhsiisnayn oo uu raaciyo bal duruq ziyaada un kordhinaya ayaa jira laakiin kuwa la cumdada ah ee la cuskanaye ama xadiidka la xujaysanaye riwaayada xadiidkana dee iyagu ahaa kuwa loo cuskanayo ma aan ahayn markaa sulayman ibnu qarmina waa ninkaas oo kale dee xadiidkan baane mutaabacadu halkan muslim ku leeyahy dalaaq markan soo haynayna xadiidkii faadima binti qays faadima bintulqays waa axaadiidii dalaaq axaadiid dee duruq badan lahaa buu ahaa duruqdii mid kamidu ku sugnaay taasna mutaabacun bayd waa waxa uu kitaabka halka kaga sugan yahay halkaa dalaaqee xadiidkii faatimo bintu qays iyo halkan imakaan hayno labaduba mutaabaca ah bal ninkuna waa xaaladiisu waa taas be waa kan sheekuba xaaladii sheego waqad sabaqa anahu yadkuru fi mutaabacati bacd ducafaa horey inoo horreysay inuu muslim xadiid asalo laga warinaya aanu ah kolay riwaayadooda soo galeen waana dadka dacfigeedu aanu aad u xooga badnayn weeye ee shaahid iyo waxyaalaha usubada mutaabaco xadaثna abubكر بن abي شhaybةa وabو qurayb qال xadaثna abu mعaaوiyata x وxadaثna بن نmayri qال xadaثna abu mعaaوiyata ومحamed بن عubaydi عan الأcmaشhi can shaقيqi eg sheekhu waa marde acmash waa taasoo sulayman baynu imika soo aragnay markii horena acmash abu wail markii hore abu wail baynu laba goor soo aragnay imikana maxaa inooguma sugan oo can shaqiiq waa abu wailkii un shaqiiq ibnu salama waa isay kolle magacii kollaa dee dee meelaha inag waxaan filayaa dee muddo ayaynu kusoo dhex jirno de hadday cid kaleba kaba qarsoonto imaka umuurahaas inaanay imaka inaga qarsoomayn dadkeeni kitaabka muddo la soo socdee can abi muusa qaala maanta abu xadiid kale weeyo kii hore cabdullahi ibnu mascuud hadduu warinayay kan abu muusa alashcari baa warinaya walow raggii hore sanadku ay kuma sugan yihiin oo qaala wuxuu yihi marka abu muusa ata nabiya salى اllahu عalيه waslm rajulu fadakara bimili xadiidi jariiri can اlacmash xadiidkii jariir acmash kaba warinayay mid laba mida ayay abu mucaawiye iyo moxamed ibnu cubayd acmash kaba wariyeen laakiin halkuu kaa hore cabdullahi ibnu mascuud kaba ahaa ayaa kan maanta waa abu muسى الأشعrي de macnaha xadiidkuna waa ka aynu hore ugu soo maray xadiidkii anasba baab idaa uniya calى الصاalixi fahiya bushra walaa tdur idaa uniya haddii la ammaano calى صaalixi ruuxii صaalixa ahaa salaaxiisan baa lagu ammaanay camalka khayrku la yimaada ayaa lagu ammaanay isagu nin ammaandoona ma aha nin riyo iyo sumca ay qalbigiisa ku jirta ama wuxuu la yimaado maaha oo waxaan doondoonaya fahiya bushra taasi waa bishaare ilaahay xaggiisa ugaba timi oo de waxa weeyaan bishaaradii aakhiro oo wax kamida loo soo dedejiyey weeye walaa taduru taasna waxma yeeleyso kuma keenaysa ikhlaas la-aan dee iyo arinku ma noqonayo xadiidkan ku arki doonaa xadaثna yaحya بن yaحya التmimiي وabu الرaبيع وabu kamil فضayl بن xusayni والlفظ لyaحyى yaحya lafdiga leh qala yaحya أخbarana وqala الآkخhrani xadaثna xamad بن زaydi عan abi cmrاn الjawniي عan cabdاللahi بn الصamit عan abi dri qala wuxu uhi abu dr qiila waxaa lagu yihi lrasuul الlahi صلى الlه عليه وsلم ara'ayta bal waxaad ka warantaa alrajula nin yacmalu samaynaya alcamala camal min alkhayri waa camal khayr ka miduu isagu samaynaya isagu ilaahay daraaddii buu u sameeyey uma jeedo ha lagu arkiyo ha lagu maqlo ammaan daduu ku doonayaana maba jirto wayaxmaduhu deeta ay ammaanayaan oo annaas dadku ay mahadinayaan calayhi calaa hada alcamal waa isagii camalkan bay ku ammaanayaan khayrkee uu laba yimi bal ninkaa bal ka waran arrinkani miyuu noqonayaa wax dee ikhlaaskiisii waxyeela ama ajrigiisii dee waxdha nuqsaamiya qaala markaa rasuulka ilaahi wuxuu uhi salawaat ullahi wasalaamu caleyh tilka taas waa ammaantaas dadkii ay ku ammaaneen camalkaa khayrkee uu laba yimi kol haddaanu isagu nin dee waxaan doondoonayay aanu ahayn caajilu bushra lmu'mini ruuxa mu'minkaa bishaaradii loo bishaaraynayey ee ilaahay lahum lbushra fi lxayaati dunya wa fi laakhira waa teedii degdegaysa ee noloshan adduunyo laguba helayay waa bishaaradaas ilaahay subxaana wa tacaala dadkii mu'minka ama ruuxii mu'minkaa loo bishaaraynayo ayaa qeybtii dee aakhirana way u dambaysaaye waa waxaa dee adduunyaba loogu soo dedejiyeyoo ee bishaaradan fi lxayaati dunya wa fi laakhira ay leeyihin bay mid kamida u noqonaysaa taas buu ihi oo kalley culimada siduu sheekhu halkan inoogaba soo naqlinayana bishaaradan loo soo dedejiyey ee khayrka looguma bishaareeyey waxay daliil u tahay calaamo u tahay bishaarada kale u dambaysa aakhira loogu dibdhiga ee bushraakum lyowma jannaatun laba odhanayo marka bushradan maanta mucajaladiina in ilaahay ka raali noqduu jeclaaday uu khalqigii markaa saasaynu xadiidkii hore kuba soo maray abu hurayra khalqigii markaa dhexdoodii qabuul iyo jacayl uba yeelay ayay calaamadee tahay laakiin shardigu waxa weeye marka aanu isagu xamdigan dadka iyo ammaantoodiiyo waxaasi aanu doon doonahayn aanu wax dee xaggiisa uu ka doondoonayo oo uu jecelyayna aanu ahayn taasba weeye haddii dee isagii u tacarudayo waxaan doonayo oo waxyaalahan uu isagu rabo iyada marka caynkaasa waxa weeye dee shay madmuumay noqon ikhlaas la-aan bay tilmaami bushaarana ma noqonayso de bal matalan marka kal haddii adi qalbigiisa waxaasi ku jirin hadduu tan kuma farxana hataa faraxa caynkani dhibaato uma keenayo kol haddaan dee marka horeba ninkan dee isagu waxaan doondoonaye wixiisu dee ula imanaya bal ha lagu arkiyo ha lagu maqlo aanu ahayn bishaarana way u tahay haddii uu markaa dambe kuba farxanayo iyadana ishkaal ma jiro ama dhib kuma keenayso xadaثna abubakr بn abi shaybata وaisxaaq بn ibrahim can wakiicin xa وxadaثna mحamed بn bashاari qala xadaثna mحamed بn jaعfarin xa وxadaثna mحamed بn musanى qala xadaثani cabdالصamadi xa وxadaثna isxaaq qala akhbarana nadru kulhm can shucbata nawa dadkan imaka xadiid inoo dambeeyaa ma jirto